bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائiyu raximah اllahu taعalى alاkhtilaafu fi kayfiyaةi الtayamum tayamumka kayfiyadiisa kala duwanaanshaheeda weeyaan meeshaan oo halkan waxuu uga hadlayaa sifatu tayamum sida ay u kala duwan tahay buu sheegayaa riwaayaadka kusoo arooray inay tahay laba darba iyo inay hal darba tahay ilaa iyo kafaynka in la dhaqaayo ilaa xusullaha in waxaan ujeedaa la masaxaayo ilaa xusullaha ilaa iyo kilkilaha intee la gaarsiinaya anwaacda kusoo aroortay buu rabaa marka meeshan inuu uga hadlo ayb وبالإسناaد qال أخبرnا العباس بن عبدالعظيم العنبري qال xdثnا عبدالله بن محمد بن أسماء وهو الضباعي ثقة جليل qال xdثnا جويرية وهو بن أسماء عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه can camaarin waa camaar bnu yaasir qaala wuxuu yidhi tayamamnaa maca rasuuli illahi sal ly slam nabigaan la tayamumsanay maciisa famasaxnaa biwujuuhinaa wajiyaalkeennaan masaxnay wa aydiinaa iyo gacmaheenna ayaan masaxnay ila almanaakibi ilaa iyo garbaha waxaan masaxnay wajiyaalkeenna gacmaheenna iyo gacmaheenna ila almanaakib ilaa garbaha riwaayadan marka waxay tilmaamaysaa manaakibta riwaayada riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan ilaa iyo xusullaha riwaayadii xusullada sheegaysay waataan dhahnay salama ayaa ku shakiyey salamat bnu kuhayl waa tii uu ku shakiyey middaanna hadda waxay tilmaamaysaa ilaa iyo garbaha qaar waxay tilmaamayaan ilaa nisfu diraac riwaayaadkaas marka warar badan baa ku jiro sida ugu xooga badanna waxay tahay riwaayada bukhaari iyo muslim ay wariyeen ee saxiixeynka ku sugan min xadiidi camaar wejiga iyo labada calaacalood inuu nebiga amray sala allahu calayhi wasalam oo inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada ayuu yidhi famasaxa wajhahu wa kafayhi riwaayadaasaa marka bukhaarina uu doortay muslimna uu doortay saxiixeynkana ay ku soo saareen ayb alimaamu shaafici wuxuu yidhi isaga riwaayadan markuu ka hadlayay in kaana dalika waqaca biamri الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama fakulu tayamumin saxa lلnabiyi sal ly slama bacdahu fahuwa naasikun lahu yani wuxuu leeyahay hadda riwaayadan noo qoran famasaxnaa biwujuuhinaa ayagaa waxay leeyihiin wejiyadeenaan masaxnay nebigaa amray ma aha marka imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii arrintan ay sameeyeen amar nebiga sala allahu calayhi wasalama ay ku sameeyeen tayamum kasta oo tan kadibkeed nebiga ka ansaxay wuxuu nasakhayaa middan inta waa la garanan ayi tayamum oo ansaxay bacda haadaa wuxuu naasikh u yahay ou nasakhayaa riwaayadan oo ilal manaakibta sheegaysa ayuu yidhi waa haddii nebigu ku ogaa amar nebi wa in kaana waqaca bigayri amrihi haddii ijtihaadkooda uu ku dhacay oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam amarkiisa ounan ku dhicin faalxujatu fi maa amara bihi xujada waa wixii nebigu uu amray sala allahu calayhi wasalam ayb nabiga sal l slam uu amray ayaa xujadii noqonayso oo isaga wuxuu amrayna waa maxay waa midda saxiixeynka ku sugan inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada famasaxa wajhahu wa kafayhi meeshaa marka imaamu shaafici saabuu u towjiihiyey ibnu xajarna macnahaas oo kale ishaaray wuxuu yidhi saxiixeynka riwaayada ku sugan ee kafaynkay sheegaysaa iyadaana ugu xoog badan ibnu cabdilbar si kale u tanaawulay masaiyaga baabkan aan ku jirna hadda ibnu cabdilbar isaga wuxuu yidhi riwaayaadka camaar waa iskhilkhilaafeen ila alaabaad ila almanaakib ila ansaafi diraacayn ila alkafayn ila almaraafiq intaba waa iskhilkhilaafeen binaan calaa dalika isaga marka wuxuu yidhi lama اkhtalafat اlaathaaru fi kayfiyati الtayamumi watacaaradat kana alwaajibu fi dalika alrujuuca ilaa daahiri اlkitaab haday riwaayaatku iskhilaafeen waa in kitaabka daahirkiisa loo laabto ayuu yidhi wahada yadulu calaa darbayni daahirka kitaabkana laba darbow tusaa buu leeyahay fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum iyada lafteeda waa istinbaad iyo fahm kama tagana lilwajhi darbatun ayuu leeyahay walilyadayni ukhraa ila lmirfaqayni buu yidhi ilaa xusullaha marka muxuu ku gaarayna wuxuu ku gaaray ilaa xusullaha marka wuxuu leeyahay qiyaasan cala alwuduu weyseqaadkaa looga qiyaasana waitibaacan lificli bni cumar iyo ibni cumar ficilkiisa fainahu man laa yudfacu cilmuhu bikitaab illahi maxaa yeele wuxuu yidhi ibnu cumar waa qof aan la riixi karin inuu kitaabka ilaahay aada u yaqaani macaanidiisa laakiin haddiiba ay taalla riwaayo bukhaariyo muslim labadoodu soo saareen oo nebiga amarkiisii kafaynka ay soo aroortay camaarna uu fadwoo jiray markuu nebiga dhintay kadib dadka tayamumka wuxuu u baray ilaa iyo calaacalaha kafaynkaasu u baray camaar laftiisa waa man laa yudfacu waxaa weeyaan cilmuhu bikitaab illahi ibnu xajar asna saas saasoo kale yidhi oo wuxuu leeyahay camaar wuxuu ka mid ahaa fuqahadii saxaabada marka isagii hadduu saa fadwooday khulaasada waxay noqonaya saxaabadu inay mas'alada isku khilaafsanaayeen hadday isku khilaafsanaayeena sida imaamu shaafici qaacidadiisu ay tahay kan ugu dhow nusuusta ayaa la raacaa warkiisa waxaana ugu dhow marka la fiiriyo camaar radia allahu canhu alimaamu nawowi isaga laftiisa wuxuu yidhi in tayamumka hal darbo uu yahay kafaynkana uu ku eg yahay madhabta wuxuu yidhi waa laba darbo ilaa iyo xusulladaana la gaarsiinayaa qowlka qadiimkae shaaficina wuxuu sheegay qowl qadiima inuu jiro oo isaga xadiidkan camaar waafaqsan oo kafaynka in lagu ekeeyo markaasuu imaamu nawowi wuxuu yidhi qowlkaas ayuu yidhi fa huwa alqawiyu fi daliili xagga daliilka kaasaa xoog badanuu yidhi alimaam qowlka qadiimka ayaa daliil ahaan xoog badan uu yidhi laakiin madhabtu ilaa intaa in la gaarsiiyo waaye adu khulaasada marka ikhtilaafku meelaha saas qaala baabu nawcin aakhara nooc kale min atayamumi tayamumka ka mid ah min sifati tayamum wannafki fi lyadayni iyo labada gacmoodoo la afuufo wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy qala xadaanaa sufyaan wa huwa sufyaan bnu saciid athawri can salamata can abi malikin abu maligan marka waxaa weeyaan can salamata can abi malikin ghaswan alghifaari yaa la yihahda wa can cabdillaahi bni cabdiraxmaan isagoo ku cadfanya abu malig wa can cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abza can cabdiraxmaan bni abza qaala kunaa cinda cumara cumar agtiisa aan ahayn faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala yaa amiira almu'miniin rubamaa namkuhu waxaa la arkaa inaan nagaano oon joogno ashahra washahrayn bil iyo laba bil walaa najidu lmaaa biyana aanan helaynin faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi amaa ana aniga faidaa lam ajid ilmaaa haddii aanan biyo helin lam akun liusalliya yacnii janaabadou ka hadlaa haddii aan janaabo intay ugu dhacdo biyo aan waayo lam akun liusalliya ma tukanayo aniga biyo la-aan faqaala camaaru bnu yaasir wuxuu yidhi atadkuru yaa amiira almu'miniin amiiruulmu'miniinoo ma xasuusatidoo xaysu kunta bimakaani kada wa kada markaad ahayd meel heblaayo wanaxnu anaguna narca libila aan geela raacaynay fataclamu anaa ajnabnaa ma ogtahay inaan junubnay isku junubnay qaala nacam buu yidhi haa fa amaa ana aniga fatamaraqtu fi turaabi ciidan ku galgashay faatayna nabiya sal l slam nabigaan u nimid fadaxika nebigu waa qoslay faqaala in kaana asaciidu lakaafiika ciiddu waxay tahay mid kugu filan yacnii in kaana intaani waxaa bannaan mukhafafa min athaqiila in laga dhigo markaana ay tahay inhu shaniya kaana saciidu ciiddu waxay ahaatay lakaafiika mid adig kugu filan inta in naafiye laga dhigana waa bannaan tahay lakaafiika laamkana ilaa markaas in laga macneeyo oo macnuhuna marka wuxuu noqonayaa in kaana saciidu maa kaana saciidu ciidu ma aynan ahayn lakaafiika ilaa kaafiika mid adiga un kugu filan maahay wax kale maaha in ciiddu macnuhuna waa isku mid ayb oo dhulka waa kugu filan yahay wa daraba bikafayhi ila alardi labadiisii gacmood buu dhulka ku dhuftay uma nafaka fiihimaa waa afuufay uma masaxa wajhahu wejigiisa u masaxay wa bacda diraacayhi iyo labadiisa yacni dhudhun wax ka mida tan marka tii nisfu diraacaynki faqaala wuxuu yidhi itaqi اllaha yaa camaar ilaahay ka cabso camaarow faqaala yaa amiira اlmu'miniin in shiئta lam adkurhu haddaad doonto ma sheegaayo aniga haddaad fidna ee wax u arkayso qaala laa maya buu yidhi walaakin oo sheeg walaakin nuwalliika waxaan kuu xil saaraynaa min dalika kaagaas maa tawallayta waxaad adiga isu dhiibtay yani arrinta aada qoorta gashataan qoorta kuu gelinaynaa annagana mas-uuliyaddeedaad qaadaysaaye anigu waxba ha sheegin maku dhahayo ayb inta ku saabsan haddii qofku uu waayo biyo xadiidku marka wuxuu tusayaa janaabada tayamum inuu ku yani salaa qofka junubka ah inuu ku bannaysan karo salaada gelitaankeeda tayamum oo keliya weysada leh tayamumka inuunan u qaas khaas ahayn ta ku saabsan haddii qofku uu waayo biyo iyo ciid muxuu isticmaalayaa waa noo imaan doontaa meeshaas kalean uga hadli doonaa ayb hadda maxalushaahidka wuxuu ka rabaa waxay tahay masaxa wajhahu wa bacda diraacayhi ayb marka ahlucilmiga qaar ka mida waxay leeyihin ilaa kafaynka waa inta waajibka ah qaar baa dhahaya ilaa iyo mirfaqeynka in la gaarsiiyana waa iska istixbaab oo haddaan hadda la samaynina intaa keliya la sameeyo waa ansaxaa tayamum qaala nawcun aakharu min atayamum nooc kale oo tayamumka ka mid ah صفة التيمم وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهز العمي قال حدث قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدري ما يقول wuxuu yidhi هذا عمر ma uunan garanin faqaala camaaru camaar wuxuu yidhi atadkuru xayثu kunaa ma xasuusatid yani soo yani soo ma xasuusatid xayثu kunaa markaan ahayn fii sariyatin sariya dhexdeeda dad ilaala nebigu diray faajnabtu waan isku juunay fatamacagtu waan galgashay fi turaabi faataytu الnabiya sal ll slam faqaala inamaa kana yakfiika haakada haakadaadii marka shucbaa fasiraya wadaraba shucbatu shucba wuxuu ku dhuftay biyadeyhi labadiisa gacmood calaa rukbateyhi labadiisa jilbood buu ku dhuftay yani hadda ma laga wado labada gacmood baa jilbaha lagu dhufsanaa ma aha markaasaa lagu taymumsanaa maahane darbigii waayo wuxuu ishaaraya sida dhulka oo ugu dhuftay matalaa macnaha ee hadda jilibkaa lagu dhufsanayaa lagu taymumsanaa ma laga wado ayb wa nafaka fii yadayhi labadiisii gacmood buu afuufay marka inuu dhulka lagu dhuftay tanaab ku tusaysa wamasaxa bihimaa wajhahu bou ku masaxay wejigiisa iyo kafeehi labadiisa calaa calood maratan waaxidatan hal mar un meeshaa marka waxay ku tusaysaa tayamumku in marka darba uu yahay lilwajhi walkafayn riwaayadan saasay sheegi sifo oo tayamumka loo tayamumsa baabu nawcin aakhara nooc kale haddana وبه qال أخبرنا عبدالله بن محمد بن تميم وهو أبو حميد المصيصي ثقة قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد المصيصي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة حجاج he qال xdثna xجاaج qال xdثna شhuعبة عن الحkم وسلمة عن ذr عن بن عبدالرحمن بن أبزة عن أbيه أن رجuلا جاءa إلى cمر رaضي الله عnه nin baa marka cmر u yimid ayb nin ayaa cmar u yimid faqaala wuxuu yidhi inii ajnabtu waan junubay falam ajid ilmaaa biyo ma aanan helin faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi laa tusalli ha tukanin faqaala camaarun camaar wuxuu yidhi amaa tadkuru ma xusuusatid miyaa ya amiira almu'miniina id ana wa anta fii sariyatin aan ahayn faajnabnaa falam najid ilmaaa faama anta adiga falam tusalli ma tukanin waama ana fatamacaktu fi turaabi uma sallaytu waa tukaday falama atayna rasuula اllahi sal l slam dakartu dalika lahu faqaala inamaa yakfiika inamaa yakfiika waxaa kugu filan wadaraba الnabiyu sal l slam biyadayhi buu ku garaacay ilى اlardi dhulka uma nafaqa fiihimaa waa afuufay famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi buu ku masaxay shaka salamatu ilaa laba sheekh waay salama iyo xakam ayaa shucba u ah salama wuu shakiyey waqaala laa adri fiihi ila lmirfaqayni aw ilkafayni waana soo marnay shakigan qaala cumaru wuxuu yihi nuwalliika min dalika maa tawallayta qaala shucbatu kaana yaquulu اlkafayni wاlwajha wاdiraacayni ayuu dhahayay ayb salama faqaala lahu mansuuru mansuur baa wuxuu ku yidhi maa taquulu maxaad dhahaysaa salamuu ku dhahayaa salamatu bnu kuhayl fainahu laa yadkuru diraacayni diraacaynka ma sheegaayo axadun qof hayruka adiga aan ahayn salamow maxaad leedahay diraacaynka qofaan adiga ahayn ma sheegaye fashaka salamatu waa shakiye faqaala laa adrii ma ogi dakara diraacayni am laa yacnii dar riwaayadiisa inuu diraacayn sheegay iyo in kale ma ogi buu yidhi dib buu isugu laabtay wuu shakiyey salamo marka riwaayada xakam waxaa ka muuqda shaki male iyo maxayna sheegaysaa riwaayada xakam kafaynka famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi bay leedahay ayb xajaaj iyo shucba mau idinka ismaaciil idin dhexgeliyeyn hal sadar ah xadiid dhana xadiid hadday tahay meel kale inuu kale hor bacdi nusakha ziyaadiyeen sax waay nacam akhbaranaa ismaaciil ibnu mascuud akhbaranaa khaalid can shucba can ilxakam samictu daran yuxadidu can ibni abza can abiihi qaala taas soo maha sanadkaas khalaas waa nusakha qaar waxyaraa dhigaya qaala baabu tayamumi ljunubi junubka tayamumkiisa xukunkaa cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb marka tarjamadan waxaa u jeedaa tayamumka in weyse qaad loo tayamumsanayo waa soo aragnay janaabo qofka qabo inuu ku bannaysan karo salaad ama waxyaabihii dahaarada loo shardin jiray asaga markaa booskiisa intuu u galo si mu'aqad ah markaa uu saa ugu galo hadda ka hadlaa meesha wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa dariir moxamed bnu khaasim qaala xadaanaa alacmashu can shaqiiqin qaala kuntu jaalisan waxaan ahaa inaan fadhiyo maca cabdillaahi wa abi muusa cabdullahi bni mascuud iyo abu muusa ayaan la fadhiyey faqaala abu muusa wuxuu yidhi abu muusa alashcari awalam tasmac qowla camaarin licumara ibnu mascuudow miyaadan maqlin camaar qowlka uu cumar ku yidhi yani labadooda waxay falanqeeyeenay ka doodeen qofka junubka ah haddii uu biyo waayo ma tayamumsan karaa ma dukan karaa ibnu mascuud marka asaga wuxuu qabay madhabka cumar inuunan dukanin oo biyo uun sugo marka abuu muusa baa wuxuu leeyahy miyaadan maqlin camaar warkii uu cumar ku yidhi ugu jawaabay bacatanii rasuulu llahi sal ly slam fii xaajatin faajnabtu falam ajid ilmaaa biyo ma aanan helin fatamaraqtu bisaciidi baan ku galgashay uma ataytu rasuula اllahi sal ly slam fadakartu dalika lahu faqaala inamaa kana yakfiika an taquula haakada wadaraba biyadayhi cala اlardi darbatan famasaxa kafayhi buu masaxay iyo wawaji labadiisii calaacalood buu masaxay uma nafadahumaa waa firdhiyey ka bacdi uma daraba bishimaalihi bidixdiisa wuxuu ku dhuftay calaa yamiinihi midigtiisa korkeeda wa biyamiinihi midigtana calaa shimaalihi bidixda korkeeda calaa kafayhi wa wajhihi wejigii iyo labada calaacalood ayuu markaa masaxay faqaala cabdullaahi cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi awalam tara miyaadan arkin cumara cumar lam yaqnac biqowli camaar soo ma arkin buu yidhi cumar inuusan ku qancin warkii camaar warka camaar kuma qancin maxaa laga wadaa marka yacni sababtuusan se ugu qancin maxay tahay yacni cumar qisada uu camaar u celiyey baa qiso asaga ku saabsan ah yacni wuxuu leeyay maogta aniga iyo adiga inta janaabo nagu dhacday ayaan saan sameeyey markaasaan nebiga u tag nebiga u tegay markaasuu nebigii sidaan yidhi ee cumar marka qisadu inay dhacdayba maba xusuusta markaasna inay junuubeen iyo wau xusuustaan laakiin waxa kale camaar inuu iloobay ayay la noqotay maadaama isaga wax ku saabsan ay tahay waa hal camaarna waa hal wuxuu is leeyahay marka adigaba waxaas ma xasuusatid dambe oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam in inta loo tegay sidaan uu yidhi armay marka u baahan tahay dad badan iyo saas oo kale macnaha nooca maadaama isagu ay ku saabsan tahay saasuu cumar ugu qanci waaye waa ilaa cumar haddii arrintu aynan arrin isagu uunan ogeyn oo isaga aan markaa calaaqa la lahayn ay tahay nebigana looga sheego waa qaadan jiray waana ka laaban jiray ijtihaadkiisa laakiin kan wuxuu is yidhi armuu camaar isagu sidaas ismoodsiiye walidaalika nuwalliika maa maa tawallayta waa kii yidhi doodan marka way dheer tahay abu muusa alashcari marka uu sidaan yidhi cumar marka uu yani ibnu mascuud markuu hadalkan yidhi ayuu wuxuu ku yidhi naga badaaba warka camaar maada taquulu fii qowli اllahi tacaala falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba aayadda seed yeelaysaa buui ibnu mascuud marka waa iska aamusay shib aayadda marka wain kuntum junuban faطaharuu wain kuntum mardaa aw calىa safarin aw jaءa axadu minkum min algaa'iti aw laamastum الnisaءa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiban aayaddaas marka laakiin ibnu mascuud inuu markiiba u hogaansami waayo iyadana maxaa keenay waxaa keenaya ow laamastum الnisaa'ada buu ibnu mascuud wuxuu u arkaa lamsiga caadiga ah haddii marka ninku uu naag taabtana weysaa ka jabaysa maana janaabo ma imaanayso arrinka laysku haayana ma ahan weysadu hadday jabto ma la tayamumsa karaa maaha waxay isku haayaan taa waa laysku waafaqsan yahay laakiin janaabadii waayo janaabadu marka falam tajiduu maa antaan ibnu mascuud wuxuu arkaa janaabadu inaynan u oolin ee ay u taallo weyse jabka leanna aayaddu wain kuntum junuban fataharuu waa soo dhammaatay fadaharuu yacni qubaysta waayo macnaheeda iyada taas xagga dhig inta kale marka maxaa haddana markaa la yidhi wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaءa axadu minkum min algaa'iqi gaa'id saxaro waay ow laamastum الnisaءa lamsigii isaga wuxuu u yaqaanaa naag caadi oo u taabto weysada ka jebisay falam tajiduu maa-an biyo aydnan helin markaas weysaa rabtaane fatayamamuu saciidan dayiban khaaabi baana macnahaas ka keenay meeshaan binaan calaa dalika marka aayaddu asaga ma lagu ilzaam ma looga dhigi karo lan ow laamastum ninkii u fahma laakiin jimaaca maxaa ka dhalanaya jimaaca janaabaa ka dhalanaysa xujo waa ku noqonay isaga waa fahmaysaana ila tahay ayb arrin marka diqo u baahan waa xoogaa fahm u baahan ayb laakiin markii dambe ibnu mascuud waa ka laabtay madhabtan wuxuu usoo noqday yacni junubku hadduu biyo waayo inuu taymumsanayo markii dambe asaga saas usoo laabtay sidaasay aimadu ay yidhaahdaan shuraaxda waayahay marka waxaa laga qaada masaa'il in la falanqey karo qofka ahlucilmiga oo aada cilmiga u yaqaan inay mas'ale ka tegi karto leanna hadda abuu muusa iyo ibnu mascuud ibnu mascuudaa cilmi badnaay labadooda isagana sidaas waa u aqoonsanaa cabdullahi abuu muusa alashcari haddana maca dalika yacni waa dhici kartaa mas'ale inay ka qarsoonaato asaga oo abuu muusa alashcarina ay u baxdo ayb walidalika cilmiga jumuud ma aqbalayo imaam malik raximah llah markii abu jacfar ilmansuur oo u yimid uu yidhi imaam malik dadka madhabtaada kitaabkaaga muwada aan u qaybinaa dhulka dhan madhabtaada iyo fiqiga adiga aada aragtayaana dadka aan ku qasbaa wax kalena inaan la fadwoonin baan rabaa inaan dhehe ka waran ha yeelin buu yidhi sidaas leanna dadku wax badan bay arkeen oo annaga aanan arkinuu yidhi sababtoo a saxaabadu meelo badanay degeen nin walbaana saxaabigii meeshiisa degayoo wax ka bartay axaadiidtaana nin kulligeed wada koobay ma jiro ha yeelin uu yidhi sidaas dadka iska daa khilaafka saxaabada ee ijtihaadka ku dhisanna nooc rukso aha laga helaa iyo suhuulo iyo wusci baa ku jira nacam oo jumuudka iyo waxyaabahaas qofka waa uga baxaa sida cumar bnu cabdilcasiis uu yidhi sidaa sidaasuu marka yidhi waa diiday in markaa isaga madhabtiisa lagu qasbo bayhaqi marka madkhalka tacliiq buu saaray oo wuxuu yidhi dadka ahlucilmiga sidaan oo kalea laga rabaa yidhi ee maahan madaxdu markay soo doonato ay sidaan yidhaahdeen dadkan ku qasbaa adiga ra'yigaaga waa diiday imaam maalik ninkii madaxdaana isaga u yimid lama raba uu yidhi marka ninka caalimkaa inuu isaga inta madaxda u tago uu yidhaahdo aniga ra'yigayga iyo madhabteyda si dadka loogu qasbo sidaas i yeel inuu yidhaahdo ma aha oo dadka uu nin kaloo caalima oo ijtihaad ay isku khilaafeen inuu ku dira ninka madaxda ma aha si isaga markaas yacnii loo dhibaateeyo ama loo xabiso dariiqada noocaas oo kalena dadka waxaa ku dhaqmo aan iskuna kalsoonayn tadayunkana cilmigana uunan ka ahayn tadayun iyo aakhira uusan ka ahayn leanna wax adigaba aada berri khilaaf ka keeni kartid masale adigii laftaada aada qowlkaaga dib u khilaafi kartid inaad qof kale ku dulmisood madax ugu dirto sax ma ahan tacaliiq sidaas oo kale u keena tacasubkana dadku inuu marka ay iska dhaafaan ayuu kadib markaa uu meeshaas ka qoray hadda zamankan dadka jooga haddii hadda la yiraahdo war adiga ra'yigaaga iyo qaabkaaga iyo dariiqadaada iyo jamaacadaada dadka ilzaam looga dhigaa lagu qasbaa ee ka waran waaba diyaara u yahay hadda dadkaan hadda joogo iyaga ra'yigooda in dadka lagu qasba iyagaa raadinayaba rabaanna xataa dadka waxbarayaa ka naba ayaan ka nabadgelaynin hadaad adigu si xaq u aragto ama adiga raadi ama si yacnii wajaadilhum bilatii hiya axsan inaad ula timaado laakiin qofkii inaad inta ka faa'iidaysato xaggaas markaad aadana ama aada kor kortana cay aada gasho lama raban oo dadka ka tiraahdid meelahan maya lagama faa-iideysto dadkan dad waxaa ku jiro caqiidadooda si kale ah adigiina aada fadhiso waxaas lama raban ayb waayahay qaala baabu tayamumi bisaciidi tayamumkii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay bisaciidi lagu tayamumsado ciidda ama dhulka wa bihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadatanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak عن عوف وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء وهو العطاردي أبو رجاء العطاردي قال سمعت عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجuلا نبgu nin bou arkay muctaزila dhinac gooni u baxay oo fog dadkii ka ka dhex baxay lam yuصli aan tukanin maca اlqowmi dadka aan la tukanin si uga dhex baxsan faqaala wuxuu yidhi yaa fulaanu hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya maca alqowm inaad dadka la tukato faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah asaabatnii janaabatun walaa maaa janaaba igu dhacday biyana ma leh qaala wuxuu yidhi calayka bisaciidi ciidda ogow fa inahu yakfiika waa kugu filan yahay iyadaa kugu filane ayb markaa tayamum bisaciid calayka bisaciididuu ka rabaa qaala baabu salawaati bitayamumin waaxidin salaadihii lagu tukado hal tayamum wixii ku yimid ayuu baab yahay hal tayamum in lagu tukado dhowr salaadood wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu hishaam wahuwa hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qaala xadaanaa makhladu can sufyaana can ayuba can abi qilaabata can camr bni bujdaan wahuwa basriyu tafarada canhu abu qilaaba laa yucrafu jahaala ku sugan ninkan can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam alsaciidu ayibu ciidda daahirka ah waduuءu lmuslimi qofka muslimkaa weyse qaadkiisii waaye wain lam yajid ilmaa biyo yownan bahelin cashara siniina toban sano toban sanaba yownan biyo helin iyada ayaa wax uu ku dahaaro qaato u ah xadiidkan marka see looga fahmaa tarjamada baabu الsalawaati bitayamumin waaxid wuxuu ula jeedaa marka aلsaciidu الطayibu maxaa lagu shabahay marka waduءu اlmuslim waa wixii uu muslimka ku weyse qaadanayo ee weysana dhowr salaad waa lagu duka jiray weysada min shanihaa waa laysku dhowro karay waduugaas marka oo biyihii hadda laga wado le wadu waa biyaha lagu weyse qaato waaye haddii ciiddii lagu shabahay adoo biyo ku weyse qaadato kale waaye salaadaha waa isku dhowran kartaa marka waa istimbaad marka halkaas isagu maray marka tarjamadii xadiidka meelahay iska daboolayeen meeshaas ee inaan laakiin lagu weysa aan lagu tukan karin hal salaad ka oo farad ah ka badan xadiid waxaa soo arooray daciif oo ibnu cabaas uu warinayo min aلsunnati anlaa yusallaa bاtayamumi ilaa maktuubata waaxida inaan lagu tukanin ama anlaa yusaliya bاtayamumi qofka inuunan tayamum ku tukanin ilaa hal salaad oo farad ah maahani bis min asunnatina nebigaa yirioo kaley la mid tahay laakiin waxaa ku jiro alxasanu bnu cumaara wahuwa daciifun jiddan ayb marka marfuuc ahaan uma ansixin nebiga sal ll ly slam ugama ansixin laakiin ibnu cumar ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi yatayamamu likulli salaatin salaad walba waa u tayamumsanayaa wain lam yuxdid weysadaba tayamumkaba yowsan ka burini salaad walba waa u tayamumsanayaa walow tayamumka yownan ka burin alimaamu lbayhaqi khilaafiyaadka wuxuu ku yidhi huwa asaxu maa fi lbaab baabkan kana ugu asaxsan walaa naclamu lahu mukhaalifan min asaxaabati ibnu cumar cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna ma ogin buu yidhi marka kana ugu dhow marfuuc ma jiro laakiin hadalkan ibnu cumar baa ugu dhow saxaabi ku khilaafayna ma ogin buu yidhi alimaamu nawowi qaab kaloo u deliishadaa mas'aladan qaab kaloo u taqriiriyaa in hal tayamum aan laba farad lagu tukan karin isaga wuxuu yidhaahdaa asalku wuxuu ahaa marka weyse qaadka laga hadlaayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum markii hore qofku markuu salaadba u istaagayo inuu weyse qaataa waajib ku ahaa jirtay waadan baa marka yacnii la dhaafay oo yacnii laga dhigay weysadii markaas rasuulka sal ll ly slam in laysku dhowran karo ayuu caddeeyey weysadii marka waxaan u haynaa buu leeyahay isaga ruqso inay ku timid oo nebiga sal ll ly slam ficilkiisa ah tayamumkaani laba dhinacba waxbuu ka wataa dhinac waaba ruqsow isaga iska yahay ruqsaduna casiimada waa ka jilcisan tahay nacam iyada marka ruqsada in lagu talax taga ma aha nacam isagoo awalba ruqso iska ahaa tayamumka haddana idaa qumtum ila salaatida qaa'im waayuu leeyahay weli wax ka nasakhe iyada fii xaqi tayamum ma hayn uu leeyahay nacam marka waxay ahayd idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum soo wad falam tajiduu maa-an fatayamamuu weli marka salaad haddaa u istaagaysid amarkaas baa taagnaanayuu leeyahay maadaama aan la haynin nebigu inuu hal tayamum laba salaad ku dukaday waxaad moodaa marka arrintu labada dhinac nooc istimbaad ah kama marno nas hadda qaaticana ma laha oo yacnii sariix oo kala saaraya ixtiyaadku marka wuxuu keenaya saxaabadana haddii warkan bayhaqi uu sheegaya uu sidaas yahay oo ibnu cumar wax ku khilaafay aanay jirin sidaana uu yidhi in markaa te tayamumku marka inuu iska jadiidiyo mar walba tayamum cusub uu kula tukadaa ixtiyaad uu ku jiraa cibaadadana u fiican qaala baabun fi man laa fii man lam yajid ilmaaa wala saciida biyo qofkaan helin turaabna aan helin muxuu samaynayaa maadaa yacmal qofkan faaqidu tahuureyna la yidhaahdaa qofka labada daaha shay lagu dahaaro qaato waayey biyana ma haysto ciidna ma hayo ciid ma hayo suusan ciid u hayn karin wuxuunan u hayn karin in garba duub loo xirayba maalan ninka ciiddii maba soo qaadan kara dadna ma haysto salaadiina waa gashay ninkaa biyona ma heli karo ciidna ma soo qaadan karo waa dhici karta muxuu sameynayaa marka wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa abu mucaawiyata huwa moxamed bnu khaasim adariir qala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata qaalat bacata rasuulu llahi sal l slam usayda bna xudayr nebigu wuxuu diray usayd bnu xudayr iyo wanaasan dad yatlubuuna qilaadatan iyagoo raadinayo kuul kaanat licaa-ishata u sugnaatay nasiyathaa fii manzilin ay ku ilowday marka guri meelay degtay yacni meelay manzilin makaanu deg nasalathu ay degtay faxadarat isalaatu salaadii baa timid walaysuu calaa wuduu'in biyo weysaqaad korkiina ma aynan ahayn maaynan weyse qabin walam yajiduu maa-an biyana ma aynan helin fasalluu way tukadeen bigayri wuduu'in weysaqaad la-aan maxalushaahidka meeshaan waay marka say u tahay marka siday u tahay marka daqiiqa xoogaa diqa ku jirto waxay tahay dadkan tayamumka maba la farad yeelinba markan mana soo degin mashruuciyada tayamumka maba imaaninba weli markaas oo aan tayamum la jideynin maxaa lagu dahaaro qaadan jiray biyo keliya soo maaha shaygii dahuurkii lagu dahaaro qaadan jiray ee biyaha ah keligii jiray ayay waayeen markay waayeenna waa iska tukadeen nebiga markuu maqlayna maxaa u tukateen ma dhihin meeshaas marka waxaa lagala baxayaa markii tayamumka la jideeyey kabacdi ninkii biyana waayey tayamumna waayey wuxuu la mid yahay ninkii berigaas biyaha waayey uu la mid yahay oo kale soo lama fahmayo berigaas qofkii biyo waayey uu la mid yahay leanna labadii shay shaygii lagu soo darayna waa waayey ninkan khulaasadu muxuu noqonayaa faaqidu dahuur wax uu ku dahaaro qaato nin waayey waayo isaga marka haddii marka xaaladiisu ay saas tahay qofku waa iska tukanaa marka idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum intaad awoodaanad kala imaanaysaan waayan fasalluu bigayri wuduu'in bay tukadeen fadakaruu dalika lirasuuli اllahi sal l slam nabigay u sheegeen faanzla allahu aayata tayamum alla aayaddii tayamumkuu soo dejiyey qaala usayd bnu xudayr jazaki اllaahu khayra allaha khayrku abaal mariya caaishay fawallaahi maa nasala biki adiga kuguma soo degin amrun arin takrahiinahu aada dhibsanayso ood nacayso ilaa jacala allaahu alla wuxuu ka yeelayay laki adiga kaaga yeelayay walilmuslimiinana uga yeelaya fiihi dhexdiisa khayran khayr salaadaas marka saa lagu tukada laakiin ma la soo celina khilaafaa iyadana marka ka taagan bacd il-aima marka waxay leeyihin haddii biyo la helo ama uu ciiddii uu helo yuciid waa soo celina shaaficiyadana sidaasaa ka raajixa madhabta agteeda waxayna leeyihiin cudurdaarkan ayaa wuxuu yahay cudurdaar naadir ah waay cudurdaar oo haalib ah ma aha cudurdaarku hadduu naadir yahayna iyaga waa la soo celinaa ahlu cilmiga qaar ka midana waxay leeyihin maya sababtoo ah hadda halkan lama sheegin inuu nebiga soo celiyey inkale inuu celiya yiri maadaama salaaddii kusoo celiyay uunan dhihin hadda aan la ogeyn sideedaasaa layskaga xambaarayaa ninkaani amarkii la amray waa ka soo baxay khalaas qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa umayat bnu khalid qaala xadaanaa shucbatu ana mukhaariqan ahbarahum can taariqin ana rajula nin ajnaba waa isku junubay falam yusali ma uunan tukanin faata nabiya sal l slam nebiguu u yimid fadakara dalika lahu wou arrinkaabuu u sheegay faqaala asabta waa asiibtay buu yidhi faajnaba rajulu aakharu nin kalaa junubay fatayamama waa tayamumsaday wasallaa waa tukaday faataahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi naxwu maa qaala lilaakhari ka kale wixii uu yidhi oo kale yacnii asabta buu yidhi laakiin kan waxaa lagu xambaarayaa qabla nusuuli tayamum ninkaan aan tukanin ninkaan markaa yani inta isku junubay falam yusalli aan tukanin faata nabiya sal ly slama fadakara dalika lahu faqaala asabta uu yidhi waa qabla nusuuli tayamum amaa bacda nusuuli tayamum inuu tayamumsaday noqonay allahuma ad haddii madhabtii cumar iyo aynan ahayn sida wax u fahmay ayb halkan hajiyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed